جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dowladaha caalamka iyo shirkada shisheeye ayaa ku tartamaya boobka kheyraadka dalka soomaaliya jabhadda oramada ayaa fulisay weerar khasaare culus geystay kaas oo ka dhacay duleedka magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya waxaa halkii ugu sarreeyey gaaray muushin xilka qaadis ah oo xildhibaanada baarlamanka riddada ay ka gudbiyeen ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdibare mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu dahfurayey farac cusub ee macadka qurdub ah ee deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas kalluumaysatada xeebaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey boobka ay maraakiibta shisheeye ka wadaan xeebaha dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa arbaco labaatanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir rabbaani
دق الطوب ولاد معركة هيا جسام
kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad laba daqiiqo oo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ahaa oo ku sugnaa deegaanka cali farxaane duleedka degmada qoryooley ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose
فرجة بالأرض عزة يدعس بالأرض عزة يدعس دق الطوب وللمعركة هيا تقدر لا لا تتركه من مرتزق راضي muuqaalkan ayaa lagu soo gudbinayaa laba askari oo lagu dilayo kamiinka kuwaasoo rasaasta laga keenay dhabarka dambe iyagaoo islahaa nolosha ku baxsada صوبه تقناص محترس صوبه تقناص محترس طبول المعركة هي تقدر وانغمس ثارنا لا تتركه من مرتزق ugu dambayntiina muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa laba qori oo midi uu yahay b k m iyo boosh
جيبهم دعس كبر وقل بندركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد
howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxay ku dileen askari ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan kuwa jawaasiista ee loo yaqaana dharcadka waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen mooto uu watay askarigaasi murtadka dowladaha caalamka iyo shirkada shisheeye ayaa ku tartamaya boobka kheyraadka dalka soomaaliya warbixintan waxaa inoo diyaariya abuushayba
dagaalka loogu jiro kheyraadka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay soddonkii sane ee lasoo dhaafay iyadoo markaan si toosa loogu baratamayo sidii loo dhixi lahaa macdanta kala duwan ee allaha uu hodanka uga dhigay waddankeena sanadba sanadka ka dambeeya waxaa soomaaliya kusoo qulqulaya tobanaan shirkado shisheeye ah oo ujeedkoodu yahay sidii ay ula bixi lahaayeen kheyraadka dihan ee dalka iyagoo saxiixyo ka helaya madaxda riddada ah ee waddanka ka jirta kuwaasoo aan u dirnaxayn dal iyo dad intaba dowladaha khaliijka ayaa dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay isku garbinaya boobka hantida shacabka soomaaliyeed haddii horey loo ogaa shirkadaha qatar iyo imaaraadka oo ku tartamaya soomaaliya waxaa hadda ku soo biiray dowladda kuweyt kadib shir dhex maray madaxa maamulka herdada koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftigareen iyo shirkadda arabic holding oo laga leeyahay dalka kuweyt ayay dhinacyadu ku saxiixeen heshiisyo ku kacaya lacago boqolaal milyan oo dollar ah taasoo lagu maalgelinayo dekedda magaalada taariikhiga ah ee baraawe sidoo kalena wuxuu heshiisku ogolaanayaa in dhul dhan laba boqol oo kilomitir lagala soo baxo macdanta ku jirta iyo sidoo kale gaaska fulinta heshiiskan iyo dhismaha dekedda baraawe waxaa loo wakiishay shirkadda waadi di masara oo laga leeyahay dalka masar waxaana madasha saxiixa goobjoog ahaa madaxa shirkadaasi ayman badiic iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka hirdada koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen wasiirka dekeda ee maamulkaasi maxamed cismaan xaaji iyo wasiirka kalluumaysiga ee horumarinta maxamed ibraahim nuur gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxa shirkadda arab holdinga fahad nawaaf aldowsari ayaa sheegay in heshiiska uu u sahlayo shirkaddu inay qabato howl badan iyadoo qabanaysa dalabyo iyo dhammaystirka qandaraasyada iyo heshiisyada sahminta shidaalka ee gobolka waxaana bayaan ka soo baxay shirkadda kuweytiyaanka sidoo kale lagu sheegay inay mashruucan ku baxayso lacag dhan shan boqol oo milyan oo dollar wuxuu sidoo kale aldowsari uu yidhi heshiiska ayay wada saxiixeen arbik iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ka mid ah saaminta shidaalka iyo gaaska iyadoo loo marayo shirkado waaweyn oo ku takhasusay arrimahan iyagoo xusay in shirkaddu ay u furan tahay wada shaqayn iyo iskaashi ay la yeelato shirkadaha kale kuweyt kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga ah si loo fuliyo marxaladaha mashruuca inta lagu guda jiro wejiga xiga mar uu faahfaahinayay qayb ka mid a heshiiska ayuu sheegay fahad nawaaf inuu u damaanad qaadayo arabig holding awoodda dhismaha horumarinta lahaanshiyaha maamulidda iyo maarinta dekedda iyo wixii la xiriira arrintaasi oo kaalmaynaya iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo aan cidna faragelin karin ama la xadidi karin shirkadda qaadatay dhismaha qandaraaskan ayaa sheegtay inay macquul tahay in muddo afar sanaha ay ku soo gebagabayso dhismaha dekedda baraawe iyo sidoo kale mashaariicda ku hoos duugan ee shidaalbaarista ah waxaana uu soconaya heshiiskan muddo shan iyo labaatan sano oo xiriir ah iyadoo sidoo kale mashruucani ay qayb ka yihiin dhismaha xarumo loo damaashaa tago oo ay ka mid yihiin hoteello shirkaddan kuweytiyaanka ah ka dhisayso deegaanada saaran badooyinta hindiya ee dhaca gobolka shabeellada hoose baarista shidaalka iyo dhismaha dekedda baraawe ayaan keliya ku ekaynin qorshaha ay wadato dowladda kuweyt waxaana maraya shirkaddu faahfaahin ka bixinaysay qodobada ay kula heshiisay maamulka koonfur galbeed sheegtay inay qayb ka tahay dhismaha warshado ka faa'iidaysiga xoolaha nool iyo sidoo kale dhinaca beeraha heshiiskan uu maamulka uu hogaamiye cabdicasiis laftigareen la galay ee dowladda kuweyt ayaan la ogeyn inay wax ka og tahay kooxda herdada soomaaliya ee uu hogaamiye murtade gurgurte walow muddooyinkan dambe uusan wanaagsanayn xiriirka ka dhexeeya maamulada baydhabo iyo muqdisho kooxda herdada soomaaliya ayaa aagga uu hadda laftigareen u saxiiyey shirkaddan waxay horey ugu saxiixday shirkadda laga leeyahay waddanka turkiga oo haddaba ku howlan baarista shidaalka soomaaliya oo ay ka bilowday dekedda magaalada hobyo ee gobolka mudug heshiiskan dhex maraya shirkadda arabig holding iyo maamulka herdada koonfur galbeed soomaaliya ayaa qayb ka noqonaya tobanaan heshiisyo oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay ay saxiixayeen maamulada herdada ah ee dalka ka jira kuwaasoo dhammaantood lagu bixiyey khayraadka dihan ee uu leeyahay dalkeena inta badan dekedaha ugu muhiimsan waddanka waxaa gacanta ku haya shirkado shisheeye dekedda magaalada muqdisho ayaa waxaa loo gacangeliyey turkiga taasoo maamusha waxa kasoo dega iyo waxaa laga dhoofiyaba sidoo kalena sanad kasta ka soo xaraysa lacago balaayin dollar ah dekedaha berberi iyo boosaaso ayaa iyagana waxaa gacanta ku haya shirkadda d b wold oo imaaraadka laga leeyahay iyadoo dekeda hobyo oo hadda dhismaheed u socdo loo gacangeliyey shirkad laga leeyahay dalka turkiga waxaana intaasi sii dheer dekedo kale oo imaaraadka uu si hoose u maamulo sida tan kismaayo iyo midda garaacad oo uu hadda dadaal ugu jiro inuu gacanta ku dhigo marka laga soo tago dekedaha khayraadkii uu dalka lahaa ayaa sidoo kale loo gacangeliyey dowlado shisheeye sanadkii lasoo dhaafay ayaa xukuumadda ankara loo saxiixiyey inay qaadato boqolkiiba soddon khayraadka ku jira badda soomaaliya iyadoo sidoo kale shirkado laga leeyahay dalalka aasiya oo shiinuhu ugu horreeyo la siiyey shatiyo ay ku gurtaan noocyada kala duwan ee kalluunka ku jira xeebaheena ayna sii dheer tahay kuwa reer galbeedka ee muddada ka badan soddonka sano sida sharci darrada ah ku boobaya khayraadka badda soomaaliya iyagoo ku marmarsiyoonaya inay ka hortegayaan waxay ugu yeereen burcadbadeedda mahadsanid abushayba jabhadda oramada ayaa fulisay weerar khasaare culus geystay kaas oo ka dhacay duleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya jabhadda xoreynta oromada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a ayaa lagu soo waramayaa inay weerar geystay khasaare xoogan ay ku qaadeen magaalada saluuda oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta caasimadda adisababa ee dalka itoobiya ilawareedyo ayaa sheegaya in weerarkaani uu dhacay arbacadii lasoo dhaafay laguna dilay madaxii magaalada saluuda waxa uuna weerarkaani ku soo aadayaa xilli lagu jiro qabanqaabada shirmadaxeedka soddoniyo sideedaad ee midowda afrika oo sabtidii ka furmay magaalada adis ababa weerarka ayaa intaasi ku daraya in mas-uulkaasi oo magaciisa lagu sheegay abiy warkow lala dilay rag ka tirsan ilaalidiisa iyo weliba saraakiil kale inkastoo tirada ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin kooxda o l a ayaa war ay ku baahisay baraha bulshada ku sheegtay in iyagu ay fuliyeen weerarkani ka dhacay saluuda kuna dileen mas-uul sare oo xabsiga barwaaqa sooranka ee abiy axmed ugu magacownaa degmadaasi iyo taliyihii nabad sugidda ee degmada iyo xubno kale oo la socday sidoo kale jabhadda o l a waxay ku sheegtay bayaankana ay soo saartay inay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka degmadaasi jabhadda xoreynta oromada ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkani ku shaacisay inay weerar ragool celis ah ku qaadeen deegaanka harsi ee gobolka oromada isla markii uu dhacay weerarka saluuda dowladda saliibiyadda ah ee xabashida itoobiya ayay wararku tibaaxayaan inay qaratay in dad ka tirsan maamulkooda ay fududeeyeen dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka ay ka fuliyeen jabhadda o l a ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee xabashida itoobiya iyo weliba maamulka gobolka oromada oo ku aadan weerarkani magaalada saluuda iyo dhacdooyin kale oo dhowaan ka dhacay gobolkaasi jabhadda o l a ayaa si weyn uga howlgashaa inta badan gobolka oromada waxaana lala xiriirinayaa kumanaan shacab ah oo ka tirsan qoobiyadda amxaarada oo lagu laayay dhulka miyiga ah iyadoo sidoo kale la sheegay in kooxdu ay ku lug leedahay afdubyo bahsan oo soo noqnoqday oo inta badan laga qaato madax furasho waad mahadsantahay yaasir waxaa halkii ugu sarreeyey gaare muushin xilka qaadis ah oo xildhibaanada baarlamanka riddada ay ka gudbiyeen ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdi barre warbixin arrintaa ku aadan waa kan bashiir muxidiin abuayman waxaa si weyn isku soo taraya hadalhaynta ballaaran ee ka dhalatay muushin xilka qaadis ah oo ay gudbiyeen inta badan xildhibaanada baarlamanka riddada kaasoo ka dhan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi barre oo lagu eedeeyey xil gudasho la'aan ilo lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxaya in in ka badan laba boqol oo xildhibaan ay qoreen mooshinkan kaasoo gilgilay xukuumadda riddada ee xasan gurguurte islamarkaana sababtay in furitaanka kala fadhiyada baarlamanka riddada uu muddo laba toddobaada dib u dhaco waxaana lagu waday in horaantii bishan uu furmo balse la tilmaamayo in xasan gurguurte is-hortaagay inuu baarlamanka riddada furmo xildhibaanadan mooshinka wada ayaa shirar ku qabsaday magaalooyinka muqdisho iyo nairobi kuwaasoo shaaciyey jiritaanka mooshinkan iyagoona ku adkaysta inay fulin doonaan xildhibaan cabdirasaaq ciid oo ka mid ah xubnaha ugu cadcad ee wada mooshinkan ayaa warbaahinta fariin ugu diray xamse cabdi barre isagoo ugu baaqay inuu iscasilo inta aanan mooshinka la fulin oo baarlamaanka la horkeenin midda mooshinka sax waayo mooshinka waa jiraa mooshin waa jiraa miiskuu saaran yahay maalinka baarlamaanka la furana waxa waaye falloorkuu saaran yahay wax la qarinayo maaha anaa ka mida saxiixayaasha mooshinka anaa saxiixa waxaan u saxiixaynana waxa waaye in aan dalkan ka badbaadino nimankan awoodda maroorsanayo oo jidkii dowladnimada naga leexinayo waxaa kaloon rabnaa prime minister aan waxba goynin oo dalkii ama deegaankii uu ka soo jeeday aan waxba ka goynin oo maanta shaqadiisa dhan ay noqotay jaziiran waxaan ka furaya xaflad iyo dikaalan xaflad ka furaan moogay wax kale oo shaqaa aan dalka u haynin waxaan isla qaadanay inaan lagu fiirsan karin in dalka laga badbaadiyo xamse cabdi barre waxaan rabnaa inaan u sheegno walaalow wixii lagu egmaday waa ka gaabisay waa feelgarooday intaan mooshinka falloorka imaanin oon laysqa qabsanin adiga wax ku wanaagsan waaye inaad intaad timaado aada resign garayso oo xilka ka tagto dalkan sidoo kale xildhibaan ka tirsan riddada ayaa sheegay in sababka ilaa hadda u furmilayay kalfadhiyada baarlamanka riddada ay tahay in kooxda xasan gurguurta ay ka cabsanayaan mooshinkan wuxuuna xildhibaankan hanjabaad u diray murtad aadan madoobe guddoomiyaha baarlamanka riddada oo uu sheegay inuu qayb ka yahay dadka hortaagan in baarlamanka riddada uu furmo si mooshinka xamse ka yaala loo fuliyo waxay ka mid tahay cabsida jirta waa baqayaan nimankan waxay u furlayihiin baarlamaanka waxay maqleen mooshinka jira madaxweynaha asagoo og maalinkii lixda bisha ay tahay oo la rabay inuu furo ayuu safar iska aaday wax kalena maahane waxaa loo malayaa sidii mooshinadii hore iyo inuu kan yahay oo dadka halala hadlo oo hala kala furfuro oo saan hala yeela iyo waxyaabahaasay wadaan mooshinkan mooshin furfurid u baahan ama yeelaya maaha gudoomiye aadan madoobana waa ku qasban yahay inuu baarlamaanka furo hadduu furi waayo baarlamaana magaalada dhexdeeda kaga furaynaa meeshaasa asagana xilka uga qaadaynaa mooshinkana aan prime ministerka ku tuuraynaa mooshinkan laga gudbay xamse cabdibare ayaa noqonaya kii ugu cuslaa oo laga gudbiyo hoggaanka kooxda ridada ee gurgurte waxaana wararka ay sheegayaan in mooshinkan ay gadaal ka soo riixayaan oo dhaqaalo badan ay ku bixinayaan murtadiinta kale ah axmed madoobe iyo siciid deni oo iyagu aad u diidan xamse cabdibare mahadsanid bashiir mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka qayb gala munaasabada lagu daahfurayay farac cusub ee macadka qurduba ee deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiraxiin sheekh cali xaflad lagu daahfurayay macadka qurduba oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud tani waxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan magaalada garbaweyn iyo tuulooyinka ku dhowdhow fursad waxbarasho oo muhiim u ah dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka gaar ahaan da'yarta deegaanka kuwaas oo iminka wixii ka dambeeya la jaanqaadi doona degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galguduud munaasabada lagu daahfurayay macadka ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nuqabo waxgarad ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas shiikhul waali sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa ku dhawaaqay furitaanka macadka qurduba ee deegaanka garbaweyn dhammaan marka waxaan leeyahay dadka calaaqada le leh maamulka deegaankan oo maaragtay jooga hadday yihiin dhammaan insha allahu tacaala in la dadaalo juhdi badan la bixiyo ayaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala maanta oo taariikhda ay tahay labay toban bishii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijriya macadka qurduba farciisa deegaanka garboweyn waa noo furan yahay waxaana maamulo ka ah machadkan oo mudiir ka ah sheekhanaa sheekh mahad isaga insha allahu tacaala noo nadaamin doono noo maamuli doono nabadoonnada deegaanka ayaa si diiran u soo dhoweeyey in laga furo macadka deegaanka waxaan maanta mahad ilaahay ah in ay laga furaayo macadkii qurdaba qayb ka mid ah magaalada garbaweyn farax ka mid ah in laga furaayo alxamdulilah ilaahay ayaan ku mahadihaynaa wax ilaahay lagu mahadiya ayaa noo muuqda hadda ka hor insha allahu tacaala ilaahay nooma qadarin sidaan oo kale wanaaggan oo kale inaan gaarno insha allahu ilaahay baa hadda noo qadaray waana ku mahadihaynaa arda intaa la eg inay ku jirta beledkan la moodi meyn oo qurdubo loo soo maaragta diyaarsho ilaahayaa ku mahadsanoo noo sahlay inay ardadu wax barato waxna ay baraan dadka ayaa loo soo diyaariyey insha allahu tacaala waana ka rijeeyaynaa akhyaartaiyo culummada diyaariday oo u diyaariday xafladan keyrka badan keyrka ka soo iftiima meeshaan galbaweyn oo qurduba faraceeda garbaweyn iffiinka ka muuqda laga muujiyo dadaalkaas badan oo la muujiyey in la sii wado keyrkeeda ilaahayna siiyo annaguna dad u munaasiba aan noqonno oo u laafuran sidoo kale waalidiinta ayaa ku booriyey dhallinyarada in ay ku dadaalaan waxbarashada inaanu qaadanno kuna dadaalno ciyaalka sida uu wax ku baran lahay iyo si kasii wanaag badan inaan u dadaalno ayaa nagala rabaa haddaanu nahay waalidaynta ardada sidaasaan isku ognahay insha allahu tacaala hala dadaalo hala dadaalo farac ka mida furuucda machadka khurduba gaar ahaan magaalada garbaweyn waan dareemina galabta intaan oo arday oo wiilal iyo gabdhaba leh ay u diyaarsan yihiin in ay ka faa'iidaystaan faracaas laga furayo deegaanka garbaweyn in owlaadeenna uu ka yeelo kuwii ka faa'iidaysta cilmiga ee ka baranayaan machadka anoo ku hadlaya afka waalidiinta waxaan la dardaarmayaa dhammaan waalidiinta waxaan leeyahay dadaalkan aad muujiseen miradhalkiisa inaad gaartaan ku dadaaliyo cajsi ina gelin muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanka garbaweyn ayaa waxaa laga dareemayey horumar dhanka waxbarashada ah waad mahadsan tahay cabdiraxiin maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed dowradan oo socotay muddo toddobaad ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad laba boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka huruwan leh ee hoostaga degmada tiyoglow dowradaha intii ay socotay waxay dadka deegaanka ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad waxweyn ay ka faa'iideen qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowradaha ayaana ka waramayaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahiyaa mahadle shukri la-aan iyaduna ururiinga leere dowladii toddoba maalmood horwaanla ku socoti eed iyo eed una farax iyo cajaa'ib le ku gaadani kaalanti koowaada dadkii haniinqalgaali dadkii niinjeeni ajar allah ku sii uma alxamdulilah yoo ilaahay aan ka mahadsan yoo ka mahadsan lankii niinkooyini juhdi i dadaal badan ya niinbi ilaahay aa mahadle usun ajar allah ku sii unuun haani walku gaadadeen allah noowaal kalimidda koowaad meele eedna niinkula harbiyaay unuuna ku qaldagna qaluubta ahayti qaluubta qaldano jirida le walii sheenaas adduunye aakhar walii kasheenaas eedana ninkun harbi walniin sheegi wali ilaahay agabtis likamutuysidaa walniin sheegi wali ilaahay ajar dadku siiya qalbubada fayleen walniin sheegi lankii niin sheegi ilaahay ajar ku siiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdishe maasha allah sala sheegalay doori todobaad ahnin socod alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan kolley se wanaagsan un iyoonaytay in sheeg aad balaaantaan iyo magaalkaanob alxamdulilah se wanaagsan waa lanku qaadani maasha allah ilaahay haniinkab kolley dadkii ninshaanan ilaahay khayr hasi mayba aan rajaysanaa weli intii sana niinkukutabne ilaa soonkan soddonshiina haatana niilijar saasa id galbugaan anjeeli masaajidkan iyo dadkaanob alxamdulilah iyada hanka nuurni ilaahay aan ka mahadsan dadka inaan jaran ilaahay kulle sinida jula khayr ilaahay aan weel sidoo kale malaaqa deegaankaasi ayaa dhankiisa kalimad ka jeediyey xafladda gebagabada dowladda waxaana dadka deegaanka kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku camalfalaan ayna sii siyaadsadaan isagoona sidoo kale u mahadceliyey maamulka islaamiga ah akhyaaray kolley lankii ooman biimadiisu hanshabshii kwaraabo eedunku dherige hadigeeka mayla rooge waktigi cilmiga manataada tanka galel raayaala rooga lankii badaraanle hadigeeka may ku faa'iidaysada kore cilmagan hadigeeka manataada tanka gali wal hadla rooga jaray sidii haajmeeli linka bahaay wal isla ogi meeliila kubalahay aas-aasiyaadkii linka bahaay naftar jemeel dhiirir dadku jartii iyoonay dadkii haddana geeka mayl roog aas-aasiyaadkii iyo ilmigii oo manatada tanka galay lan dadku baradoona luwaaysinyi marka he huji dadka nagade ilmagan kan e mayleenaaha eed i eedaye faraxadan maha kooba maasiye nka faraxsanle dowradan oo maasha allahu ehoo dadka bilaan imagal baas kula qeyb galan dadkii ha qalgaaliyey masgantan sheeni hala jeeladi umatiyo ani diinsho wal waliyo ilaahay fahamsi yoona walku fahamsiyan dadkii ku dambeeyan horta ilaahay miisaanjo akhriyoon hanka kaba dadka yoona liinka weerey uli anaan liinka sheegne samahabaleeka kooyan gololiyo fadsan ilaahay hansiyaadii maylana wali bardeegna ilaahay manaafacaad yo hasi wali deeren haddana markan dad gobsaday si siyaadsaday ilaahay dineb ka dhagaman alihi ka weela maylana akhyaaray hal faa'iidaysadooy anti laka baashalo liis warsado laka xasala beedkii ilaahay yaa dhisnaana nin yaala wala laka dadaalow nagadan ilaahay wadadis marka barnaamijkaas ayaa adduunyana laka deere aakhirana laka deere dowraadka ceenkan ah ayaa inta badan waxa ay u qabtaan maamulada wilaayada islaamiga ah ee bakool dadka reer miyiga ah kuwaas oo muddooyinkii dambe dadaallo dheeraad ah lagu bixinayay si ay u fahmaan towxiidka iyo cilmiga ay rabbigooda ku caabudi lahaayeen aad baad u mahadsan tahay cabdiqani ugu dambeyntiina kalluumaysatada xeebaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey boobka ay maraakiibta shisheeye ka wadaan xeebaha dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kalluumaysatada ka jilaabatay xeebta magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey maraakiib shisheeye oo baaba ku haya kalluunka kuwaasoo qeybka dowlada heshiiska sharci darrada ah ay la gashay kooxda riddada soomaaliya boobka xeebaha caasimada ay ka wadaan maraakiibta shisheeye ayay kalluumaysatadu sheegeen inuu keenay gaabsi ku yimid kalluunkii laga heli jiray xeebaha taasoo shaqalaan dhigtay dadkii nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray xeebaha badda xilligaas shacbaanka markii la galo malaadaradu way iska dhici jirtay walaahi alxamdulilah horta malayla'aanta oo hadda annagana soo qabatane wallaahi nolosha aad iyo aaday saameen ugu yeelatay qooskiiyo annaga wax ismaareen waanin sida baashaan ay nagu bilaabatay in baddii maraakiibta lagu fasaxay oo maraakiibtaan dhahayaan shidaalee baarayaan iyo wax dhahayaan in malaa'igii saameen weyn oo nagu yeeshtay malaay daryaa nagu dhacday maraakiibtan oo hadda annaga noo imaato oo waaweyn waa dhulkii malaa'iga oo ku noolaa waaye dhululku ay maraakiibta aadeen sida maraakiibtaas umaatan annaga saamee weynaana qabatay dabeesha markay yaraasay malaayiyaa waaynay waxaan ogaanay malaayiga inuu wareersan yahay oo maraakiibta ka kalluumaysanayso maraakiibta badda gudaheeda ku jiraan oo kalluumaysanayaan raggii loo saxiixiyey iyo kuwa loo saxiixinba inay hoosha ragaastaan annaga ilay waa boojaysannaha ilay soomaal haddaan ahay oo baddina macnaa khayraadkii oo dhan lala baxaayo aan ka boojaysannahay annaga saamaynay nagu yeelatay abaar weyn waan kala kulannay hadda xilliga hadda aan joogno malaaya kalluunka waa yaryahay Ee, baddii waa garanlaana xilligan oo kale malaay jeedana heli jirnay maraakiibta shisheeya badda ku jira ay leeyihiin dooyaha hadday badda noo aadaan maraakiibta shisheeyan waxaan u baahanaa in laga qabto oo baru- annaga khayraadka soo saarno Ma- maraakiib shisheeya badda ka qaraabanaya hadda xilligan malaaya noo imaan jiray malaay wuu yaryahay badda doomi shisheeya maraakiib shisheeya ku jiraa layidhi maraakiibta shisheeya dowladaha shisheeya oo na dhacayo kalluunka xilligan wuu yar yahay waa kawaanka waa eber banooni ayaa lagu dhex dheeli karaa waxaa sababtaas keenaysana baddii oo dabeelo ku kaceen oo dabeelo cimiladii oo isbedeshay baddiina waa abaar dadkii kalluumaysatada ahaa oo badda u shaqo tegaayay waxba kama soo saarayaan qarash iyo shidaal iyo ayay gelayaan baahi iyo ba- macluul ciyaalkoodii kirada guryaha way iska bixin la'yihiin ilmihii way biilan la'yihiin annagii iibinayna oo ganacsatada ahayn xataa wax aan hayno oo alla abuurto ma jirto soomaaliya oo hodan ku ah khayraadka badda ayaa waxaa lagu soo fasaxay maraakiib waaweyn iyo doomo ay leeyihiin dowlado kala duwan oo shisheeye kuwaasoo qaarkood heshiis la galay kooxda radada soomaaliya si ay u xaalufiyeen kalluunka ka buuxa xeebta soomaaliya mahadsanid cazaam warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid xigaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu